بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii toban iyo labaad kitaabka التdهيب في أdiلة mتن الغاaية والتقريب فصل والمرأة haweenaydu qofka dumarka ay تukhaaliفu الرajuلa ninka waxay ku khilaaftaa ninka waxay ku khilaafaysaa fيi خaمسaةi أشhyaaءa شhayaal oo شhana salaada marka lagu jiro شhan arrimood bay kaga bedelanta farajulu ninku yujaafii waa dheereeyaa oo waa fogeeyaa min rifaqayhi labadiisa suxul can janbayhi labadiisa dhinac buu ka dheereeyaa waxa weeyaan ninku markuu salaada ku jiro labadiisaan suxul labadiisaan tartar tartarada ama sararaha ama labada dhinac wuu ka dheereynayaa haweenaydu laakiin saa maaha way isku dhejinaysaa iyadu wa yuqilu waa kor yeelaa ninku badnahu calooshiisa can fakidayhi labadiisa bowdo calooshiisa iyo labadiisaan bowdo wou kala qaadaa ninku labada masaleba fi rukuuci rukuucda dhexdeeda iyo wasujuudi sujuudda dhexdeeda labada suxul ninku dhinacyada markuu rukuucsan yahay iyo markuu sujuudsan yahay labadaba suxullada labada dhinac wuu ka fogeynayaa dee dadka safka dhinaca kale kaga jirana ku ku riixi maayo dayib saasuu meeshaa hortiisa sujuud oo kale kula aadaya haweenaydu markay rukuucayso iyo markay sujuudayso labadaba iyadu dhinacyada suxullada jirkeeday saas ugu soo dhoweynaysaa oo u dhejinaysaa waaya dayib calooshii baa soo hadhay markuu qofku sujuudsan yahay waxa weeyaan calooshii boodiha saan iskugu dhejin mayo isagoo dhan saan iskugu soo dhabacan mayo ee waa inuu kor uga qaado taasina wataa sujuuddii iyo rukuucdii labadaba rawa الbukhaariyu wa muslimu can cabdillaahi bni malikin cabdillaahi bni malik cabdullaahi bni malik ina maaligii ina buxayna aha maaha meeshaas u fiirsada waxaa kutubtaa loo hadlaa xadiidka waxa weeyaan cabdullaahigaa wuxuu yahay isagoo ina maaligaba wuxuu kaloo yahay ibni buxaynaha waxa weeyaan gabadha buxayne la dhihi jiray wiilkeedii waa hooyadiis abtiri saa iskugu sii daba xihan hamoodi waay radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa nebigu idaa sallaa marku tukanayo faraja kii kala geeya beyna yadayhi labadiisa gacnood xataa yabduwa ilaa uu ka daahirayo bayaadu ibdayhi labadiisa kilkilood cadiinkooda sidaa markuu qofku yihahdo dee marana aysan kilkilooyinka waxaa ku dheganayn macaa kilkilooyinka cadiinkooda muuqanayay waaye saasoo kor ugu qaadayay wey wa cinda abi daawuud watirmidiy can abi xumaydin radia allaahu canhu naxaa nebigu waa dheereeyey yadayhi labadiisa gacnood can janbayhi labadiisa dhinac wa wadaca kafayhi labadiisa calaacaloodna waa dhigay xadwa mankibayhi labada garab muqaabalkooda markaa sujuudaysa labadaa garab labada meelood oo ku aadan hortooda ah buu calacalaha dhiga ayib yujaafidaas marka macnaheedu waxaa weeyaan yarfacu kor buu u qaadaya wa yubaacidu waa fogeynay waa sidaaynu ku fasirnay buu isna kuu sheegay rukuucdii sujuudda wuxuu yihi rawaa abu daawuud can abi xumaydin radia allaahu canhu fii sifati salaati rasuuli اllaahi salى اllahu calayh wasalam nebi maxamed salaadiisa tilmaanteeda markuu ka sheekeynaya abi xumeyd wuxuu yidhi qaale wuxuu yidhi waidaa sajada markuu sujuudo faraja bayna fakidayhi labadiisa bowdo buu kala fogeynay sujuuddii lafteeda boodyaha in laisku dhajiyo maaha waa in qofkii kala durkiyo ayib in aan badnayn taaka oo kale غayra xaamilin xaal yahay nebigu mid xambaaraya kayrkiis badnahu calooshiisa calaa shayin shay oo min fakidayhi labadiisa boodi ah shay labadiisa boodiyaana caloosha ma saaraynin waa muhiim yaqilu oo xadiidka ku jidhay waxa weeyaan wayarfacu weeyaan kor buu u qaadayo wayax wayaxmilu marka iyadana saasuu kuu tilmaamaya ayib marka yaqilodaani waxay ku jidhay naxa yadayhi can jambayhi kaasna kuma jirin ayib kanna muxuu yidhi idaa waidaa sajada faraja bayna fakidayhi gayra xaamilin badnahu calaa shay min fakidayh ma xadiid kale iyo idiin qorayaa marka wax kalaa meesha ku qoran ya sax weeyaan yaqilu oo ku taala matniga wa yuqilu badnahu meesha ahayd yuqilu ilaa awal moogta wuxuu noo xalinayaa xadiida adilada ah oo eryadooda qabanayay hadda matniga kor u qabtay moogta marka waxa weeyaan yuqilu bimacnaa yarfacu kor u qaadayo waa yaxmilu kor buu uga qaadaya calooshiisa wayajharu waa la jahraah ninku fii mowdici ljahri la jahrida meesheeda ninku wuxuu gabadha kaga duwan yahay iyo isaga gabadha ku kala duwan yihin qofka dumarka ah isagu wuxuu la jahrayaa meesha qirada lala jahro korba u akrinaya waidaa naabahu shayun shay markuu soo dariyo asiibana fi salaati salaada dhexdeeda sabaxa waa subxaanalaysaa ninku subxaana allah buu dhahaya waay saddex ay idaa xasala liimaamihi aw gayrihi imaamkiisa ama cid kalaba shay-un shay markuu u xasilo waaraada uu doono waaye an yunabbihahu inuu baraarujiyo ayuu doona qaala wuxuu dhahayy subxaana allah buu dhahaya qaala wuxuu dhahayaa ninku subxaana allah walimaa rawaahu lbukhaariyu wamuslimu can sahli bni sacdin radia allaahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaalana wuxuu yihi man raabahu oo ra-ah shay-un qofkii shay asiibo fii salaatii salaadiisa falyusabbixha subxaana layso fainahu isagu idaa sabaxa markuu subxaana layso ultufita ilayhi waa la meelcsanaya waa la dhuganaya war maxaa jira masaajidkii qof imaamkii subxaan allah baa dadki leeyihi dee xaggo xoogaa saas qoreeda uga fiirinaya raggu waa subxaana laysanaya wa inama tasfiiqu sacbagaraacu linnisaai dumarka iska leh salaadda iyaga haddii shay soo asiibo gacnahay isku dhufanaya atasfiiqu hunaa darbu daahiri lkafi kafka dhankeeda kore oo lagu dhufto weeye alyusraa ee bidixdaa bibaadini alkafi kafka calooshiisa alyumnaa midigta calaa casha midig baa kan kan gacantan bidixdaa dhankeeda kore baa tan kale caloosheeda lagu dhufanaya saasaa laiskugu dhufanaya dhacdaasa iyagu taasa isticmaalaya waa sharqantaas bay isticmaalaya ayib raabahu oo ku jidhay xadiidka markuu asi waa maxay shaka fii amrin shay baa ka shakiyey shaka fii amrin amarkaasu yaxtaaju u baahan ilaa tambiihin baraarujin walafdu muslimin naabahu buu ahaa idaa naabahu ay asaabahu shay-un wataas shay markuu asiibo shaygaasu yuxtaaju fiihi loogu baahanaya ilaa iclaamin ogeysiin imaamkii wax la ogeysiinaya ama qof kaloo tukanaya wax la ogeysiinaya marka fiiriyo meeshaa waxaa ku jira ogeysiintan subxaan allaahidany waxaan qofku waa inuu dikri ilaahay dikri iyo iclaam waa inuu u wada qasdo inuu ogeysiinayana qofkan dikrina meesha waa inuu niyeyso haddii kale dikri keliya waa inuu niyeyso laakiin iclaam keliya imaamka keliya baraaruj hadduu isdhaho sida dadka aan cilmiga lahayn inta badan sameeyaan imaamka marka wax ka qaldamaan masaajidka o dhan subxaan allah war maxaa uga jeeda imaamka keliya aan baraarujinay yaa salaaddii baa kaga buras ka kac wey badalat taa lama rabo waa inaad qalbiga ku haysa dikri iyo baraarujin wada socda ama dikri ayib waa ms waa masalo aada loogu dhaco oo san dadku in badan ku baraarugsaneyn dadka culimada kutubta yaqaana mooyaane ama culimo la joogga ah laga yaabaa inay iyaguna garanayaan wa cawratu rajuli ninka cawradiisu masalada shanaad maa bayna suratihi iyo wa rukbatihi masalada afraad maya waxa weeyaan waa dhowr masale waaye ninku cawradiisu waa xudunta ilooyahan ta udhaxaysa rawa daarulqudniyu walbayhaqiyu marfuucan maa fowqa rukbatayni labada low waxa ka sareeya oo xagga kore ka xiga min alcawrati bay ka ahaadeen wamaa asfala waxa ka hooseeya min asurati xuduntana min alcawrati bay ka ahaadeen xudunta iyo labada low labada low iyo xudunta laftooda iskaga dar maa laa yatimu lwaajib ilaa bihi fahuwa waajibun iyaga laftooda gaarsii kor u qaad macawista iyo surweelka iyo wax waaye halkan haddii badhamada ay ka furan yihiin iyo surka iyo qofku markuu rukuucay sujuuday xuduntii waxaa muuqanayaan ka kac weeyaan oo dhammaatay markuu sujuudo ama rukuuco haddii shaatigu gaaban yahaadoo gadaal u roorayo oo ama surweel ha qaba ama macawise dhabarkii iyo muuqanayaan meeshaas lafahaas iyo sinti simi waxaasna iyana waa u dhammaatay qof cawradiisu muuqata hadduu sila markiiba asturin waa u dhammaatay warawa albukhaariyu can jaabirin radia allahu canhu annahu sallaa jaabiraa tukaday fii hawbin waaxidin hal maro hal koo maro wa qaala wuxuu yihi ra-ytu nabiya nebi maxamed baan arkay sala allahu alay waslm yusali isagoo tukanaya fii hawbin waaxidin hal maro nebiga ku tukanaya arkay wa fii riwaayatin waxay sallaa jaabirun baa tukaday fii isaarin hoos gunti qad caqadahu uu isku xiray iskaga guntay isku guntay min qibali qafaahu jeegadiisa xaggeeda waagi hore aan dharka la haysan baaba saa la samayn jir hal mar qof haysaa intoo halkaan go-ay misa lafteeda saan saan yiraa hoos guntigu de waa maradaa furane buu halkaa jeegada agga iskaga xiraya halkaa marooba haysaa dhinacaanna waa u astudhay halkaani halkaanna waa u saaran tahay halkaa jeegadaa buu la iskaga xira dhankaa jeegada labadii dac laskaga keenaya bes nidaamku waa sidaa jaabiran basaa ku arkay buu yidhi waayahay intaa markii halkaa uu yidhi walisaaru fi lqaalibi isaar sida qaalibka ah hooban waa maro yasturu astura wasadal jism jirka dhexdiisa marada hoos laga qaato ay maa bayna surati warugbat lowyaha iyo xudunta inta udhaxaysa weeye iyo wamaa qaarabahumaa wixii u dhow masalo kale walmaratu haweeneydu tadummu marka shantii masalo ninku horta saasoo samaynaya shantii lafteeda islaantu maxay samaynaysaa waa tanaa walmaratu haweeneydu ninku meeshuu kor u qaadayay tadumu bacdaha barkeed waxay u dumaysaa ilaa bacdin barka kale iyadu waa isku suxullada iyo jirkay saas iskugu ururinaysaa rawa albayhaqiyu annahu annahu sala اllah ala sl nebi maxamed marna wuxuu soo maray cala imra'atayni laba haweeney oo tusalliyaani tukanaya faqaala wuxuu yidhi idaa sajadtumaa markaad sujuudaan fadummaa isku ururiya isku duma bacda alaxmi hilibka barkiis ila alardi waaya saas qoraya waaya sidaas sameey fain almarata haweeneydu laysat maaysan ahanin fii daalika arrinkaa ka rajuli ila lardi dhulka waa maxay macnaha qofkii in isku dhow oo buusaas jirkii gacnihii iyo meesha dhigaya iyo suxulladii iskugu dhejinaya marka bacdi bacdalaxmi waa ilalbacdi waa in loo geeyo saasaa la samaynaya ayb ayb waxaa kale oo halkan isna uu yidhi wa takfidu sawtahaa iyadu codkeeda hoose u dhigaysaa bixadrati rijaali ragga xadaradooda meesha ay joogaan raggii alajaanibi baadidaha ajnabiga ah meesha ninku kor u qaadaya qirada iyadu kor u qaadi mayso maxay hoos ugu dhigaysaa khashyata alfitnati fitno ka baqideed awgeed qaala tacaala falaa takhdacna ha raaricinina gabdhow bilqowli hadalka dumarkii hadalkii raggii inay u raariciyaan oo u jilciyaan mada oo fa yadmaca aladii kii uu damco fii qalbihi qalbigiisa maradun maradku ku jiray kuwa faasiqiintaayoo aan wanaagsanayn ee qalbiga ka xanuunsan ee markaa gabadha hadalka u raaricisay ay sii dabagalaan lama rabo gabdhihiinas hadalka u raaricin wey takhdacna bilqowli waxa weeye tulayanna kalaamakunna hadalkiina ha jilcinina haddii kale fayadmaca aladi fii qalbihi maradun waa maxay fusuuqun faasiqnimo iyo waqilatu waraacin xalaal meerasho la-aantu kay qalbigiisa ku jiro oo is yidhaahdo qoftan baa kula sii hadashay oo kuu dabcisa hadalka sii dabaga marka yaysan u dabcinin hadalka wa haadaa yadullu wuxuu tusaya calaa ana sawta almar'ati haweeneyda codkeedu qad yuhiru lfitnata fitno inuu kicin karo qad yuhiru inuu kiciyaa la arkaa alfitnata fayudlabu minhaa waxaa laga dalbanaya haweeneyda khafdu sawti codka inay hoos u dhigto bixadrati alajaanibi ragga ajaanibta xadradooda waidaa naabahaa shayn haweeneyda markuu shay soo asiibo shay soo horaro asaabahaa naabahaa shay shay asiibo fii salaad salaada dhexdeeda safaqat way sacbagaracanaysaa waay saasay sacbagaraac bay la imaanaysa wa jamiicu badani lmarxurati gabadha xoradaa jirkeeda dhammaantii cawratun waa cawro ilaa wajhahaa wa kafayhaa wejigeeda iyo labadeeda kaf mooyaane wejiga iyo labada kaf waxaan ahayn waa cawro markay salaada ku jira wey liqowlihi tacaala walaa yubdiina ziinatahunna ma daahiriyaan iyaysan daahirin wey quruxdooda ilaa maa dahara minhaa oo maa dahara minhaa waa maxay ilaa wax iska muuqanaya waa maxay walmashhuuru cinda aljumhuur waa suuratu nuur aayadda soddon iyo kow ana almuraada biziinati mawaadicuhaa wey quruxda yaa meelaha quruxda yaysan muujinin wamaa dahara minhaana huwa lwajhu iyo walkafaani waa wejiga iyo labada sacab ama calacalood intaa ha reebto ibnu kaiirka mujalka saddexaad laba boqol sideetan iyo saddex tafsiirka weyn ee ibnu kaiirka wey rawaa abu daawuud wغayruh can umi salamata radi allahu canha anaha sa'alat الnabiya salى اllahu alيه waslm nebi maxamed ba weydiisay atusali اlmar'atu haweeneedu ma tukanaysaa fii dircin hal diric iyo khimaarin hal hagoog walxa laysa calayha isaarun hoosgunta iyadoo aan qabin maro diraca ka hooseysa iyadoo aan qabin hal shulug iyo ku tukan kadhaa khimaarkii madaxa ay ku xidhanaysa qaala wuxuu yidhi idaa kaana dircu dircu markuu yahay haa way ku tukanaysaa idaa kaana dircu dircu markuu yahay saabiqan mid waasaca yacnii waxa weeyaan yuqadii asturaaya duhuura qadamayha labadeeda gomadood muuqaalkooda diric dheeroo dee kii lugaha lagu xihan lahaay oo kalaado qofku hadduu xataa rukuucoo sujuudo aan lugihii muuqanayn dheer weeyaan dirci maxaa la dhahaa qamiisulmarata haweenta qamiiskeeda wey alladi kaasoo yuqadii badanha jirkeeda asuraya warijlayha labadeeda lugood waa shulugaas khimaarna waxaa la dhahaa maa tuqadii bihi lmaratu haweentu waxay ku asturdha ra'saha madaxeeda idaa saabiq markuu yahay dawiil markuu yahay wey mid dheer waa waadixun waxay iska muuqato annahu idaa qadaa markuu asturayo duhuura qadamayhaa labadeeda gomadood mu inay daahiraan xaalalqiyaami warukuuci istaagga iyo rukuucda xaalkeeda mar hadduu qarinayo macaa gomadihii insadala afnaa sujuudi sujuudda dhexdeedana waa sii raaracsamaya ilaa qofkii baa soo noqday maradii baa sii dheeraanaysa insadala waa sii dheeraanaya soma qofkii taagnaa hadduu awal qarinaya markuu qofki soo gaabtay dee maradiina waa sii dheeraatay dhulkay xamaaranaysa waay waqadaa wuxuuna sii daboolayaa markaa baadinal qadameyni labada gomadood baadinkooda iyo ra-isul gaadhadii waxaa waa lindimaami bacdihaa ilaa bacdin barkeed baa barkii kale u dulmay wandur fiiri xaashiyada intaas masaladii kale shantii masalo wey waaya walamatu adoontu ka rajuli ninkay la mid tahay ey fii satri lcawrati fi salaati salaada cawrada asurideeda salaada dhexdeeda ninku intuu raba inuu asturo bay adoontu asuraysaa salaada wey amaa khaarija salaati fahiya adoontu waaya waxa weeyaan kal xurati weeyaan gabadha xoradana markay salaadiyana ku jirin jirkeeda o dhan weeye faslun haadaa faasilun kanna waxbuu noo kala dhigdhigaya wاladii midkaba yiri yubdlu salaata salaada buriya iska jira fasalkan muhim jidda axada caشhara shay-a koob iyo toban shay baa salaada buriya kow alkalaamu hadal baa buriya alcamdu kas ah rawى الbخاariيu وmسلم عan زayd بن أrqمa radي اllaahu canhu qaal kunnaa waxaan ahay waagi hore natakalamu kuwa hadla fi salaati salaada dhexdeeda yukalimu axadunaa midkaya waa la hadlaya akhaahu walaalkii fii xaajati dantiisa isagoo salaada ku jira goormaha salaada soo gasheen goormaha soo gashay goormaha timid xaggee ka timid hadal baa laiska weydiin karay xataa nazlad haadil aayatu ay kasoo degtay xaafiduu xafida ilaaliya cala salawaati iyo wasalaati lwusdaa salaada wusdada la casrkaa lagu sheego ee sida ugu badan wquumuu istaaga lilaahi ilaahi qoonitiina xaalatin kuwa aamusan suuraة اbaqara saddex boqol sideetan iyo labo faumirnaa bisukuuti aamus baana la amray qaanitiina waxaa lagu fasirayaa bimacnaa khaadiciina waay faumirnaa bisukuuti ayaana la amray bu ku fasira maya qaanitiina waay ay qaanitiina khaadiciina hanao khaadiciino aamusan وrawى mسلم وغyr عن معaaوiيaة بن الحkم الsulmي radي الlaه عanه can rasuل الlahi صلى اه علي sلم qاal إna hadihi salaaةa salaadaani tana laa yصلxu fiiha dhexdeeda uma suubado شhay un waxba oo min kalaam الnaas dadka hadalkooda dadka hadalkooda wax ah salaada uma suubato markii lagu jiro inamaa huwa waxa un weeye waxa u suubada التaصbiixu shanigu waxa weeye salaada waxa u suubadaa waa taصbiix iyo wtakbiiru iyo waqiraaءaة اlqur'aani qur'aan la akrinayo mar allahu akbar leeya mar subxaana la akrinayo salaaddu waa intaa iyo wixii la mid ah waxaa kale oo salaada buriya wاlcamalu اlkahiiru dhaqdhaqaaq badan liannahu yatanaafa maca nidaami الsalaa qof iska dhaqdhaqaaqda wuxuu anfinayaa salaada nidaamkeedi dhaqdhaqaaqaasi waa waxaa weeye salaada nidaamkeeda waa buu macno meesha ka saaraya saddex walxadau xada isaguna salaadii waa burinaya qofkii salaada ku jira waa xada sadii baa ka burdhay waa buray salaadiina waxuduudu najaasati najaasa soo darinteed najaasaa soo darisay salaaddii waa burdhay waay hadduusan isla markii iska tuurin wankishaafu lcawrata cawrada faydankeeda iyana salaadii waa burinaya qofka meesha cawrada hadduusan isla markiiba marada gashan ama meesha muuqatay usan isku celin waa ka burdhay haddii waxay dhahaan wuu sujuudi lahaa halkaana meel dilaacsan buu arka meel baa dilaacday ware iska dhammaaday midha waxba qabo waaba kala dilaacda gacnihii sujuudi in la dhigaa loo baahan yahay toddobada xubnood bay ka mid yihiin laga sujuudo halkaana in la asuraa lagama maarmaana wax kaloo lagu asuro lama hayo gacanta in la saara mooyaane keebuu samaynaya laba waajib tanna waa in la asuro waa waajib tanna gacnaha la dhiga waa waajib halkan hadduu saar cawradi waa astura gacantaana qarisay hadduu ka qaado sujuudda aadana waa bannaanta sujuudda hadduusan geynna xubnihii toddobadaha mid baa dhiman ma dhamma marka waxa weeye kow doonuu samaynaya ayb wa takyiiru niyati niyada doorinteeda salaada buriya qofkii niyadiibu bedeli ban yanwiya waa inuu niyeyso ba yihi alkhuruuja min asalaati salaadda inuu iskaga baxo damca dee niyadii waa bedelay qof damca inuu salaada ka baxo waa budhay salaadda wastidbaaru lqiblati qiblada loo daba jeeriyo baa salaada buriya qibladiiba u daba duway lianna fii hadihi lumuuri alkhamsati shanta hadda lasoo sheegay tarkan baa ku sugan ka tegid lishardin laga tegayo min shuruudi salaati waaya aw rugnin laga tegay oo min arkaaniha kamaa calimta mimaa mara wixiina soo maray saa ka soo baratay arkaantii shuruudda la soo qaadan ilaa hadda qiblado la qaabilo soo shuruuddii ka mid maha waay shuruuddii la qaabilo cawradoo la asiro soo shuruuddii ka mid maha shuruuddii ka mid waay najaasaya waxaasoo dhan waa in laga daahir yahay waay waalaklu cunid iyo washurbu cabid iyo wlqahqahatu qahqah qof iska qoslay qahqahqahqah qahqahada maqli ji dhawaatan iyadoo carabiya waay fiqigaa kuu sheegay kitaabkaa kuu qoray waxaas iyo war riddatu diintoo laga baxo waxaasoo dhan salaadii burinaya waxbuu cunay waxbuu cabe qahqah buu la yimi dee qofkaani qahqaha yidhi waxa weeye xar- xuruuf baa meesha ka soo baxaysa salaaddii waa bud war riddatuna waa maxa diintiibuu ka noqda ka baxa waa limunaafaati haadihi lumuur arrimahan dhan waxay anfinayaan lihayati salaati salaada qaabkeeda qof qahqaha le masalaad buu ku jiraa kan tukan maayaa la leeyahy iyo shuruudda salaada shuruudeedi waaye taasina wata meeshaas marka waluklu baa loo akriyaa waluklu ma'kuulkii la cunayey iyo washurbu shinka waa la godaa tan kalena alifka la goday kii la cabayey wey haddii la dhaho akli marka taas waxa la cunayo iyo waadin ama ha yaraade salaaddii waa budh haddii akli iyo shurbi iyo ficil ah macnaha qofkii cunadii iyo cabidii waxaas dhaqdhaqaaqa samaynayo ogaatay ficil ka kash ya salaadiyana waa ku biraysaa laakiin masaladaa kale ku jiraan taa masaladaa kale ayay ku jirdhaa ayib masadan kale oo leeyahay riddada waxaa la yidhaahdaa diinta islaamkao la gooyo biqowlin aw ficlin ficli iyo qowl midba mid diinta ku jira ama go-aan mid baa islaam lagu ogaa wuxuu yihi allahu haaliu halaaati ilaahay saddex ilaahay jira midkood weeyo yidhi waa gaaloob aw dhammaatay waa qowl soo maha kana kaanyisba u sujuuda waa shaqo u qabtay dadka waa saan isku soo qallucinayo oo waxa weeye cid u sujuudaya tananba u sujuuday ama midda saddexaadna waxa weeyaan casmi hadday tahay wuxuu go-aansaday inuu beri gaaloobo beriba intaan la gaarin haddau gaal yahay beriba iminka haadaa gaal faslun haadaa faasilun weeye wa rakacaatu lfaraa'idi faralyaalka ragcadahoodu qofka mubtadigaabuu sheikhu abushujacu hogaamiamku fahansiinaya faralyaalka ragcadahoodu sabcata cashara ragcatan toddobiyo toban ragcadood wey waaye duhurku waa afar xasarku waa afar cisho wax ku dar iyo toban waxaa ku dardhaa saddexda maqribka toddobiyo toban soo ma toddobiyo toban ragcadood wey waaye fi waxaa ahaaday toddobiyo tobanka ragcadood arbacatu wahalaaثuuna sajdatan soddon iyo afar sujuudood baa ku jira dee toddobiyo toban ragcad kasta laba sujuudood baa ku jira toban laba meeloodoo bertomana waa imisa waa labaatan soo ma laba mee laba lagu dhuftay toddobana afar iyo toban soo ma afar iyo tobankan tobankii uge soddon iyo afar soo ma xisaab waa waa qofka diinayo macnaha qofka aan xisaabta aqoon loo soo intaa intaa ku dar saasaadhe saasaadhe loo soo dhaweynayo waay waxaa kaloo ku jira wa arbacun wa tiscuuna takbiiratan iyo sagaarood allahu akbar waa sagaashan iyo afar takbiirood leanna waxa weeyaan ragcad kasta inta ku jidha baaba horey lagaaga sheegayaa markaasaa waa wax ragcad kasta leeda waayo markaa rukuucda aadaysay soo allahu akbar dhihi mays sujuudda hore markaa aadaysayna soo allahu akbar maaha tan kaliya sheegayna kuwa kale waa garanaysa sujuudda takbiir kale sujuudda takbiir maaha afar soo maaha markaad sujuudda labaad ka soo kacdana soo takbiir maaha ragcad aan intaa lahayn ma jidho waayo ragcad kasta intee ahaayeen shantaa takbiirood baa ku jira shan lagu dhuftay toddobiyo toban oo cadadkii rakacaadka ah waaya siddeetan iyo shan ragca shan takbiirood wey siddeetan iyo shan takbiirood waaya an ku dhufo taas dayib maxaa lagu darayaa marka waxbaa naga dhimane shantii takbiirood oo shanta salaadood lagu galay salaad kasta allahu akbartii lagu galay kuma inaantan takbiirat alxiraam shantaasna ku dar afartaa naga dhiman atixiyaadyada marka laga kacayo weeye hore waaye duhurka waxaan ka kacaynaa atixiyaad hore kow casarka waxaan ka kacaynaa atixiyaad ka hore labo yahay maqribkana duhurka iyo cna saddex ya haa cishaha iyo maqribka subax waxaan ahayn wey adigu afarta kale afarta laga kacayo wey hadda waxaan waa isku dardarsan ka dhacay aan iska dayn waa garana waay n maskaxda marka ka shaqeysa loo sheegin waay dhib male iskaba sheeg sheeg wa tiscu tashahudaat sagaal ataxiyaad baa ku jira salaadaha shantaa yaad waa shanta u dambayso dee afartii salaadood haddeer subaxa ma hayso mid kasta ataxiyaad bay leedahay ha sagaalka ataxiyaadna waa fahantay wa cashru tasliimaatin toban salaama naqsi baa salaadaha ku jira شhan salaadood naqsi aلsalaam وraxmat الlah وraxmat الlah salama garan war caddaaday ba dhehi jir waay wa miat وaثaلaaثun وaخamsuuna boqol konton iyo saddex tasbiixatan tasbiixood boqol iyo konton iyo saddex tasbiixood baa salaadaha ku jira tanna waa mid iska saalan iyaduna oo iskaba fudud waaye waa adnalka tasbiixaha inta fin baan ragcad kasta waxaa ku jidha sagaal tasbiixood rukuucda intee jeer dhahaa subxaana baan idhi rabbiya alcadiim saddex jeer labada sujuudoodna mid kasta saddex iyo saddex subxaana rabbiya alcalaa lagu daray saddex kale waa sagaal waaye ayib waxa weeye halaaa zaa'id halaaa zaa'id kudar kudar kudar carabtu saas dhaha waa sagaal soo ma dee sagaaltaas ragcad kas ku jira toddobiyo tobankii ragcadood boqol konton iyo saddex soo saar sax soo ma ina saxta waa khas kitaabkaaba sheegay waay maxaa soo haray arkaantan gaarku ugu sheegim kuleeyahy jumlade arkaanta salaadaha laati salaada arkaanta ku jidha oo dhan mi-atun wa sittatun wa cishruuna rugna boqol labaatan iyo lix rukni awal wax kastaa lasku kuu sheegaa boqol iyo rukni fi subxi waxaa ku jira kuu kala tafsiiliyo halaaثuuna rugnan soddon rugni wa fi lmaqribna waxaa ku jira ithnaani wa arbacuuna rugnan afartan iyo laba rugni wa fi rubaaciyati salaad kastoo rubaaciyaana suuna rugn afar rugni boqol labaatan iyo lix intaasna halkaasuuba kuu dhiga wuuba soo afjarayba ay iyaguna kuu noqonayaan waa si kaloo iyana iska dhib yar ragcad kasta laba iyo toban rugni baa ku jira see u tiriyaa rugniyada soo garan maysa qiyaamka istaagga kow ah faatixada ila akhridii iyada iyo tirin mayo alla ragcad kasta kuwaas kuma jiraan ragcadda kuwaad bay ku jiraan bes inta ragcad kasta ku jidhaan kuu sheegaya qiyaamka istaag soo ma faatixada la akhriya labo rukuucda saddex dumaaniinada rukuucda afar ictidaalka shan sujuudda koowaad toddoba sideed fadhiga labada sujuudood udhexeeya sagaal dumaaniinadiisa toban waayahay sujuudda labaad iyo dumaaniinadeeda labayo toban ragcad kasta labayo toban baa ku jira maxaa lagu daraya noqnoqon baa jira koowaad marka salaada la gelay takbiiratulixraamkii lagu galay labo waaye fadhiga u dambeeya oo salaada looga baxayo iyo atixiyaadkiisa iyo salliga nebiga lagu salinayo iyo salaamo naqsidaasi meelaha bes marka hadda waa garata subaxa inta ku jidha waaye subaxa inta ku jidha soo halaaثuuna rugnan maaha laba ragcadood soo maaha ragcad kasta laba iyo toban iyo laba iyo toban afar ilaa runi baa ku jira dee afar iyo labaatan lixda aan ku dar aan soo noq noqon soddon khalaas salaada maqribka ragcadun baa ku dar ragcaddu labaiyo toban bay gaar u wadataa soo maa soddonkii labaiyo toban ku dar afartan iyo laba soo kuma dhinkataa labaiyo toban kala rubaaciyada marka waa dhamaada waa intaas marka lixda aan soo noq noqonna waa garat niyada allahu akbarta salaada lagu xirtay iyo atixiyaadka dambe iyo fadhi salliga nebiga iyo khalaas warcadaada sidaasaa sheekadu socotaa masalo kale halkan in la faa'ideeyo iska muhiim salaadaha waxaa la yidhi waa toddoba iyo toban ragcadood toddobiyo tobanka ragcadood xikmad imaam raazi baa sheegay qofku intuu soo jeedo hameenka iyo maalintu inta badan waa toddobiyo toban saac marka dee toddobiyo toban saac saacad kasta ragcadaha lagu aasho soo jeedo dembi baa iska daaya oo ha qaabilaan kafaaray u noqonaysaa oo see qofku toddobiyo toban usoo jeedaa dee labaiyo tobanka maalinta qofku inta badan waa soo jeedaa habeenkiina inta hore ilaa saddex saac habeennimo laga gaaraya waa lasoo jeedaa labaiyo toban saacoo fiidka horaa ku shan iyo toban saaca habeenka u dambayso dee qofku salaaddii subax iyo xoogaa wardiga u kacayana ku dar toddobiyo toban intaasaa qofku inta badan soo jeedaa salaaduhu waa toddobiyo toban ragcadood marka lagu leeyahy waa maalinta jumcada jumcada markaan laba ragcadood tukano dee laba ragcadood baa meesha ka go-ay soo ma shan iyo toban ragcadood bay noqdeen markaas qofka salaada qasrinaya haddii loo tiriyana waa kow iyo toban ragcadood ilaa salaadii a tukanayahay orga bax marka intaani marka waa waa inaad taqaanid dabadaan qabanaynaa insha allah waman cajaza qofkii ka cajizaa can ilqiyaami istaag fi lfariidati salaada faralkaa sallaa waa tukadaa jaalisan waman cajaza qofkii fadhigana sallaa waa xaalo yahay mid jiifa adoo jiifa tukan ninka la yihi isagoo ordaya ninka tukan waaye rabbi xarigiisi gooye somalia waa xariggi ilahay gooy qofkaasaan tukan waa run salaadu waa xariggi ilahay qofka xiriirinaysa rabbi ka dhexeeyo xariggi ilahay gooye wey qof waa lixadiid cimraan bin xusein allahuma kfir dambana radia allahu canhu salli qaa'iman buu yidhi tuko adoo taagan fain lam tastadic haddaan awoodin faqaacidan adoo fadhiya fain lam tastadicna facalaa jambin adoo jif allahu a taasna saasaa loo tukanaya imaamka la yidhaahdo cizudiin ayaa waxaa la weydiiyey su-aal waxaa la yidhaha waxaa nooga shubahaadka iska ilaaliya xaaraanta qof kastoo iska ilaali wixii lagaa shubahaado waxaan xalaal amaysan ahayn xogaa laga shakiyo nin baa iska ilaalinaya markaasoo wuxuu ku gaabsadaa waxa nafcelis ah waxa uu nafta ku celinaya oo xalaal iyo iska xaxiisa iyo waxyaalo maarata xalaalnimadooda uu hubo waxaan dhan xaggee laga keenay shakigooda waxbaa wuxuu iska ililaalinaya waxyaalo badan oo xaaraantiba ama waddanka aada ugu badantay hadday rabtaba sida hadda meelo badan ka jira marka waa ninaan cunadii salaadihii istaaggi haduusan wax cunin awooddiisaa soo yaraanas istaaggi salaadu kari waaye markii dambe jumcadii iyo jamaacaadkii inuu ka qayb galana waa kari waaye ka waran baa la yidhi ninka saa u dadaalaya laa khayra fii waracin yucaddi tacalabi gaarsiisay qofka far fara ilaahi waa maxay jumcadana tag jamaacadana tag istaagna ku tuko waraca xalaal miirarka noocaa gaarsiiyey khayr male ba faa-iido male qofkaas lama rabaan sidaas inu qofku haysilaashan laakiin inuu hadda dha wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab